جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alandulus
أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka inshaa allah aan idinkugu hayno idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a kadib heshiiskii ay wadagaleen maamulka yuhuudda iyo ururka isugu yeera xisbullah sidee ayay dunida uga falcelisay una aragtaa awoodda maamulkan hoostaga iiraan maxaase ka jira in gumaystuhu uu durba ku dhaqaaqay tallaabooyin jebinaya heshiiskii la wada gaaray barnaamijka ayaan idinkugu haynaa munaasabad ballaaran oo loo qabtay arday ka qalin jebinaysa macadka qurduba oo toddobaadkan ka dhacday degmada ceelbuur ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee galguduud munaasabadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale ee xiisaha badan ee barnaamijka aan idinkugu heno waxaa ka mid a maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose oo olole la dagaalanka jahliga ah ka bilaabay deegaanno ka tirsan wilaayadaas ku dhowaad boqol ruux oo isugu jira rag iyo dumar oo la barayo akhriska iyo qoraalka oo loo qabtay dowro muddo lix bilood soconaysa warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale waxaa ka mid a qaraxyo lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta oo siyaabo kala duwan uga kala dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo degmada beled xaawo ee gobolka gado wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaas iyo maleeshiyaadka maamulka ashaahadla dararka ah ee isku magacaabay somalilan oo dad shacaba ku dilay magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha jamaadul awal ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan kadib heshiiskii ay wada galeen maamulka yuhuudda iyo ururka isugu yeeray xisbullah sidee ayay dunida uga falcelisay una aragtaa awoodda maamulkan hoostaga iiraan maxaase ka jira in gumaystuhu uu durbo ku dhaqaaqay tallaabooyin jebinaya heshiiskii la wada galay haddaba qodobkaas waxaa xubinteennii hadalhaynta toddobaadka inoogu faahfaahinaya ilyaas cabdulaahi oo aalaaba halkan inooga soo jeediya cabdiwahabaad wad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta toddobaadka oo aan caawa diiradda ku saari doono heshiiskii abadiga ahaa ee ay galeen ururka shiiciga ah ee isugu yeera xisbullah iyo maamulka gumaystaha yuhuudda toddobiyi labaatankii bishan aynu ku guda jirnay ee nofembar labada dhinac ayaa shaaciyey inay gaareen heshiis kama dambays ah oo ay ku joojinayaan loolankii ka dhex socday muddada ka badan halka sano sidaan horeyba usoo gudbinay heshiiskan ayaa guud ahaantiis waxa uu bahdil ku ahaa ururkan la magacbaxay xisbullah oo dhammaan shuruudaha markii la wada fiiriyo waxay liidnaan xoogani ku tahay ururkan oo isku muujinayay inuu yahay awood marnaba aanan la loodin karin oo ka hortegi karta kayaanka sahaynada kadib heshiiskan markii uu warbaahinta qeybaheeda kala duwan ku baahay waxaa dad badani u caddaatay in ururkan wixii hadda ka dambeeya uu isku bedeli doono mid liita oo aanan laga heebaysan markii laga hadlaya xagga cududda dhanka kale waxay tani fadeexa ku noqotay xukuumadda tixraan oo ururkan si aad ah ugu faani jirtay awooddiisa kuna tilmaami jirtay jihada keliya ee hadda sida aadka ah ugu aadan maamulka gumaystaha yuhuudda cabdiwahaab waxaa intaasi sii dheer in tan iyo markii heshiiskan dhinacyadu ay qalinka ku wada duugeen maamulka gumaystaha yuhuudda uu fuliyey misano gudaha dalka lubnaan uu ka geystay ilaa laba weerar taasoo ka dhigan in xukuumadda benyamin netanyahu ay ka tallaabtay heshiiskan isagoo aanana si fiicanba u dhaqangelin oo curdun ah waxaana loo aaneeyey weeraradan ay sahaanadu gudaha lubnaan ka fuliyeen in ciidankooda ay arkeen dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay askarta xisbullah ka wado xeryaheeda ku yaala koonfurta lubnaan sidaa darteedna ay u fuliyeen weerarada ilaa hadda waxay ka dhigan tahay in heshiiskan uu keliya ka dhaqangalay dhanka ururka isugu yeera xisbullah filashaduna waa mid sarreysa marka laga hadlaya in maamulka gumeystaha yuhuudda uu mar kale toddobaadka soo aadan ka fuliyo weeraro xoogan gudaha lubnaan inahaas ayaan ku hakinaynaa qodobkan iyo guud ahaan xubintii hadalhaynta toddobaadka aan imikana dib ugu laabana qaybaha inooga haray barnaamijka raadraaca
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa bartamaha barnaamijka raadraaca toddobaadka qaraxyo lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiyiinta ayaa siyaabo kala duwan uga kala dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo degmada beled xaawo ee gobolka gado haddaba wararkii ugu dambeeyey ee haddaba wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha maleeshiyaadkaas ka soo gaaray qaraxyada lala beegsaday iyo qodobo kaleba waxaa xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka inoogu soo koobaya maahir maxamed oo barnaamijka aalaaba igala qayb qaata waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabeynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay toddobaadkan waxay dagaallo culus ka dhaceen duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo si weyn loogu jabiyey leeshaadka riddada oo duulaan kusoo qaaday mujaahidiinta dagaaladaasi waxaa allaha fadligii inta la xaqiijiyey lagu dilay shan iyo toban murtad halka lagu dhaawacay soddon iyo saddex askari murtadiintii weerarkaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa maxamed nuur goodaar oo ahaa taliyihii ururka saddex iyo labaatanaad guutada saddexaad ee maleeshiyaadka riddada murtadiinta lagu dhaawacay weeraradaasi waxaa ka mid ahaa leish oo ah abaanduule urur ilkacse oo ah taliyo horin carabi lowle oo ah taliyo koox sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaaladaasi kusoo furteen laba qori oo b k m ah hal qori oo seban ah saddex qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo rasaas iyo saanad ciidan cadowgii soo duulayna iyaga oo jabay ay dib ugu laabteen goobihii ay kasoo duulaan tageen sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu cabdiwahaab toddobaadkan fuliyeen howlgal qaraxa kaasi oo ay ku beegsadeen gaari cabdibili ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa een loogu yeero qaraxa ayaa si gaara kaga dhacay deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho dhimashadu waa shan askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay siddeed askari oo kale gaarigii cabdibilaha ee qaraxa lala eegtay ayaa isagana goobta ku gubtay sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan qarxiyeen guri uu degmada beled xaawo ka degan yahay sarkaal ka tirsan maamulka riddada ee degmadaasi murtadka lagu magacaabo xasan geney murtadkaasi ayaa qaraxa ka badbaaday balse waxaa ku dhaawacmay saddex murtad oo laba ka mid ah lagu kala magacaabo xasan cibaad oo ah sarkaal ka tirsan sirdoonka riddada darajadiisa ciidanna ay tahay laba xidigle iyo cumar hurdaaye oo ah askari murtada sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan howlgal qaraxa ka fuliyeen duleedka degmada ceelwaaq ee wilaayada gado waxaana qaraxaasi lala beegsaday gaari uu watay cabaas ibraahim gurey oo ah taliyaha maleeshiyada maamulka riddada jubbaland ee gobolka gado taliyahaasi la beegsaday ayaa ka badbaaday qaraxa waxaana ku dhaawacmay sarkaal u qaabilsanaa dhanka maaliyadda oo magaciisa lagu soo koobay afdawaco haddii aan halkaasi uga gudubno howlgalladii waaweynaa ee toddobaadkan ciidamada mujaahidiinta fuliyeen dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa ka mid ahaa in maleeshiyada maamulka riddada somalilan ay dad shacaba ku dileen magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag rasaas xoogan ayaa toddobaadkan laga maqlay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag waxaana halkaasi ay maleeshiyada maamulka somalilan ku dileen afar qof oo shacaba kuwaas oo ku dhintay rasaasta ay furayeen maleeshiyadaasi halka tiro kalena ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen rasaastaasi sawiro laga soo qaaday cerigaabo ayaa muujinayay goobo ganacsi oo gubanaya iyo dad caraysan oo taayiro ku shidaya waddooyinka iyagoona ka caraysnaa toogashada ay geysteen maleeshiyada booliska maamulka riddada somalilan ee degmadaasi sidoo kale waxaa jira dad shacaba oo maleeshiyada somalilan ay xabsiyada u taxaabeen walow aanan tirakoob rasmi ah een laga helin dhanka kale sarkaal ka tirsan k d f ta kenya ayaa lagu dhaawacay toddobaadkan magaalada wajeer wararka ka imaanaya magaalada wajeer ayaa sheegaya in la dhaawacay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca siliibiyiinta kenya ee k d f ta loo yaqaan warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxay soo sheegtay in sarkaalkaasi oo lagu magacaabo lunzi joseph uu ku dhaawacmay weerar dadweyne oo ka dhacay gudaha magaalada wajeer gaar ahaan aaga blaza bark ilawareedyo ayaa soo sheegay in sarkaalka la dhaawacay ee ka tirsan k d f ta xilliga la beegsanayay uu ku socdaalayay mooto nooca dhugdhugleyda ah kooxo rayid ah oo dhagxaan ku hubaysan ayaa la soo wariyey inay dhagxaan roobka kaga dhigeen taasi oo keentay in uu ka dhaawacmo qeybaha sare ee jirka wararku waxay intaasi ku darayaan in dhacadan ay ku soo baxeen ciidamo ka tirsan booliiska siliibiyiinta kenya ee wajeer oo roonda ku jiray waxayna goobta ka qaadeen dhaawaca sarkaalkan kenyaanka ah ee ka tirsan waaxda difaaca kenya ee wajeer cabdiwahaab dhanka kale mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa toddobaadkan cagta mariyey saldhigyo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee burkina faso weeraradaasi waxaa mid ka mid ah lagu beegsaday saldhig maleeshiyada murtadiinta ee burkina faso ay kaga sugnaayeen tuulada b oo ka tirsan gobolka didoogo halkaasoo lagu khaarijiyey toddoba iyo toban askari oo ka tirsanaa maleeshiyada murtadiinta waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam weerar kale oo qaraxa ku beegsadeen gaari ciidan oo ay la socdeen maleeshiyada murtadiinta ee maali weerarkan oo ah qarax nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa lagu beegsaday gaarigan oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka bolbana iyo magaalada kora waxaana halkaasi lagu dilay lix askari oo ka tirsan maleeshiyada murtadiinta maali saddex kalena waa lagu dhaawacay sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam weerar culus oo cagmarin ah ku beegsadeen laba saldhig oo maleeshiyada murtadiinta ee burkina faso ay kaga sugnaayeen tuulooyinka bangu iyo siisi ee ka tirsan gobolka wehigooya kow iyo toban askari ayaa cadowga laga dilay hub rasaas iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ahna waa lagu qhaniimaystay weerarkaasi waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam toddobaadkan cagta mariyeen saddex saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidanka burkina faso iyo maleeshiya taabacsan waxaana weeraradaasi ay ka kala dhaceen tuulooyinka bani forji iyo besla oo ka kala tirsan gobolada doori iyo kaya waxaa weeraradaasi lagu dilay soddon iyo saddex askari oo ka tirsan cadowga hub rasaas iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidankaana waa lagu qhaniimaystay xubintii dhacdooyinka toddobaadkana cabdiwahaab waa inaga inta
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka qodobo xiise badan ayaad soo dhegaysateen kuwo kalena waa ay noo dhiman yihiin markan iyo wilaayada galguduud munaasabad ballaaran ayaa loo qabtay arday ka qalinjabinaysa macadka qurduba faraciisa degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galguduud halkaas oo ay ka soo qayb galeen waxgarad iyo mas-uuliyiin kala duwan dufcaddan ayaa ahayd dufcaddii siddeed iyo tobnaad ee ka qalinjabisa macadka qurduba xarumaha uu ku leeyahay wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur kuwaas oo muddo shan sano ah wax soo baranayay xafladdii lagu sagootinayey ardaydan ayaa ka dhacday goob si aad ah loo soo diyaariyey islamarkaana loo xardhay oo ku taala gudaha macadka waxaana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta wilaayada culimo ugaasyo iyo nabadoonno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada ceelbuur maamulaha macadka qurduba xaruntiisa dhexe ee degmada ceelbuur ayaa xafladda ka jeediyey kelimad uu uga hadlayay dufcadda siddeed iyo tobnaad ee munaasabadan loo qabtay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد التحية جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم وقهرينتي وحان مهد علين بلاران ومهد علينينا الله سبحانه وتعالى أنه سورة قليي قبشة يا قبن قابدة حفلة أن مانتا أفر إنه oo ah xafladda qalinjabinta dufcada sideed iyo tobanaad xeelateennaana ma ahan awoodteennaana ma ahan bixawlillaahi wa qudrati ay nagu suura gashay in maanta ay noo dhacdo xafladdan maanta waxaan u fadhinnaa xafladda qalinjabinta dufcada sideed iyo tobanaad oo ka qalinjabinayda macadka qurduba xaruntiisa dhexe dufcada sideed iyo tobanaad waa guud ahaan dufcaadkii ka qalinjabiyey qurdubada ku taalo gobolka annaga xarunteena markaan joogno ceelbuur waa dufcadii sagaalaad ee noo qalinjabiday dufcadaani muddo shan sano ah ayay waxay ku soo rabaadayeen macadka shantaas sana waxay baranayeen cilmi sharci iyo cilmi maadi ah waxayna u baranayeen in ay ku anfacaan nafsadooda dadkooda kuna difaacaan diintooda ardaydii soo soo ribaaday muddada shanta sano ah juhdiga iyo waqtigana ku soo bixiyey waxaan idin leenahay shukran lakum waa dadaasheen dadaalkiini waa ka midho dhalideen dadaalna waxaa ugu fiican midka natiijo laga soo hooyo natiijadii dadaalkiinana maanta ayaad haysataan waa adinka qubacdihii qalinjabinta ku wata madaxyada tani waxay ku timid dadaalkiina awalan waxay ku timid dadaalka waalidkiina waxay ku timid waafajinta alle waxay ku timid dadaalka ay macallimiintiina idinku bixiyeen intaasoo isbiirsaday ayaa maanta waxay keentay inaad qalin jabisaan heerkanna aad soo gaartaan shantii sana wakhtiga aad bixideen ha ka dhigina wakhti dayacma wixii ka dambeeya saacaddan waxaa idin sugayo safar cusub waxaa idin sugayo wakhti cusub iyo waaye cusub wakhtiga cusub wuxuu idinkaga baahan yahay juhdi iyo dadaal ka badan dadaalkii hore waxa maanta aad soo dhammaydeen waa marxalo ka mid a maraaxisha cilmiga waxaa idin dhiman maraaxil kaloo ka fara badan sidaa darteed waxay idinkaga baahan tahay dadaal iyo sabir ardayda kale ee macadka qurduba dhigatan waxaan idin leenahay idinkana jazaakum allahu khayra aljazaa haaulaa'i salafukum wa antum khalafuhum arday badan oo qalin jebinaysa waa soo aragteen idinkana insha allahu tacaala mar baa la gaari doonaa idinkoo qalin jebiya wax yar iyo wad unbaa ka dhiman waxaan idin leenahay intaad dhalehe dhiman dhexda dhuqsada dadaala insha allahu tacaala waad gaari doontaan himilada aad higsanaydaan ummad horumarkeeda waxaa lagu ogaadaa aqoonteeda iyo waxbarashadeeda iyo madaarista ku taalo ayaa lagu qiimeeyaa dadaalkii hadda ayuu cusub yahay ubadkiina kula dadaala aqoonta tan maadiga iyo tan diiniga intuba si ay u noqdaan beri insha allahu tacaala jiilkii ummadan hogaami lahay bartaha maanta waa baraha beri bartaha maanta ama ardayga maantane waa hogaamiyaha mustaqbalka ardaydan wax baranaya waxay wax u baranayaan waa in ummadooda beri kamal ay anfacaan ummadooda ay horseedaan horumar iyo wanaag inta ayaan kugu baaqaynaa jazaakum allahu khayra aljazaa warkaygina inaha ayaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu intaasi kadib ardayda macadka qurduba ayaa xafladda ka sameeyey bandhig cilmiyeed muujinayaan heerkooda aqooneed حي الله هذه الوجوه الملاح رؤيتها تزيد الافراح نسماتها تداوي الجراح وعبيرها فواح تنثره الرياح على القمم في الليل والصباح فكما اسعدتمونا نرجو من الله ان يسعد روحكم ويضيب خاضركم يا مرحبا بالذين حلوا علينا ضيوف كل الغالي والنفيس بقدومهم مصروف جئنا نحيي اصحابنا بكل الحروف جئنا نرحبكم باجمل باقات الورود والياسمين وحبنا يزداد فيكم ويبقى سنين وضيور الفرح تغرذ باعذب التلحين هنا قرضبه تحيي ضيوفها وترحب زوارها ونحن كطلبة لهذا المعهد المعضاء وهذا الصرح الغراء نشعر بالفخر والسرور والبهجة والحبور أن شاركتمونا في هذا الحفل البهيج فبعد عدة شهور نعيش حفل تخرج وهذا أجمل شعور وأحلى لذة وسرور أيها الأحباب أعتذر إليكم لأن كلماتي لا تفي حقكم ولا تبلغ شكركم وقد استحقتم افضل من ذلك فاعذروني اذا رايتم منا تقصيرا او تلعثما ففرحتي بحضوركم تنسيني الكلام وسعادتي بلقياكم تذهب الاوجاع والاسقام فاعذرونا ايها الاعلام ضيوفنا الاعزاء من دواعي الغبضه والسرور ومن دواعي البهجة والحبور أن معهدنا أن معهدنا يودع اليوم دفعة مجيدة دفعة من دفعات المعهد الممتدة كوكبة تخرجت من هذا المعهد المنير بعدما أتمت مسيرتها العلمية وحققت نجاحا باهرا هذه هي الدفعة الثامن عشر المتخرجة من هذا المعهد الجليل فاشكروا الله على نعمه الكثيرة ومننه الغزيرة وهباته الوفيرة التي لا تعد ولا تحصى وفي الختام أيها الضيوف الفضلاء سلام عليكم رجال الوفاء وألف سلام على الوفيات ويا فرح القلب بالناشئين ففي هؤلاء جمال الحياة هم الزهر في الأرض إذ لا زهور وشهب إذا الشهب مستخفيات ويا حبذا الأمهات اللواتي يلذن النوابق والنابغات وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه تهانينا تهانينا وهذا الفوز يكفينا تهانينا تهانينا وهذا الفوز يكفينا ثواب الدرس حاولناه حتى أمنا دينا حظينا قبل بالأعباء مما نال ساعينا ورمنا للنجاح سنا ورمنا عرسه فينا وبعد الصبر بعد الجهد حققنا أمانينا تهانينا تهانينا وهذا الفوز يكفينا تهانينا تهانينا وهذا الفوز يكفينا بحمد الله أترعنا كؤوس النصر سامينا ونلنا بهجة الدنيا فسلمنا وصلينا فكم عين لنا سهرات وجفن في دياجينا وكم في الليل نساجي أضأنا الكتف لينا تهانينا تهانينا وهذا الفوز يكفينا تهانينا تهانينا وهذا الفوز يكفينا ونام الناس لكنا صحبنا النجم راعينا فقرضاص نسامره وقرضاص يسلينا ومسألة تتاعبنا وأخرى قد تبكينا ودرس من أضايبه قسمنا حلوه فينا وآخر من تخريه وهبناه ليالينا كذا نحن الأولى كنا على الأعتاب تاعينا بأن نسعى إلى أمل تسامى من تسامينا ونرقى للنجاح إلى مقامات تعليما تخرجنا شراع النصر حاتم بات هاتينا تهانينا تهانينا وهذا الفوز يكفينا فمن في قلبه عزم كعزم بات يذكينا ومن في عينه مجد ترى في مرامينا شربنا العلم مصبحنا وبالآذاب ممسينا فيا قرض والذي نهوى هواه في محبينا إليك قضى فمجنانا حصرناه بأيدينا بذلناه وقد تهنا على الأزمان جانينا وبسم الله ممشانا إلى الدنيا مغنينا تهانينا تهانينا وهذا الفوز يكفينا يا طالب العلم الذي قد شمرا ثيابه لفهمه وأبحرا لا تلتفت وارحل إلى القرضوبة تمسح وجود الجهل والوسوسة واسمع كلاما وافيا محررا بالصدق عن قرضوبة مقتصرة فقرضوبة اسم على مسمى فليكرم الله على من سمى في منبع القرضوبة الجذاب تجد فنون العلم والآداب مقرونة بالجهد والإتقان والرفق والسعي مع الحنان يا قرضبة يا نجمة منيرة يا زهرة جميلة عضيرة يا موطني يا مرتع الأجيال يا ملتقى العلوم والرجال يا معهدي يا مسكني يا ملجئي يا منقذي يا منجدي يا موئلي أبقاك ربي دائما إلى الأبد على لسان خلقه إلى الأمد قد ضاربت أمواج بحر الهادي وسار راكبا إلى البوادي لولاك يا قرضوبة لما جرت أبيات شعري حينها بل انخفت من معهد قرضوبة تخرجت عشر وبعدها ثمان قد متت تسع منها لماركس الأوال في علبورة قد غصت لهذا الشرف وهذه دفعاتها الأخيرة خريجة من قرضب الشهيرة في عام ألف بعدها أربعمائة مع ستة وأربعين زائدة وها هنا قرضوبة العلمية تهدئ لكم دفعاتها المرضية فاستقبلوا منها بأيدي الرحبة وبقلوب ملؤها المحبة وأفضل الصلاة والتحية على النبي أشرف البرية markana marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadaasi ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha murusade oo goobjoog ka ah xafladda ayaa isagana halkaasi kelimad ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلهي بقى مهدسك الله سبحانه وتعالى waxaan kaloo u mahad celinaynaa wufuudda iyo maarata marti sharafka kasoo qayb gashay oo ballaaran waan u mahad celinaynaa kasoo qaybgalka xafladda ee qalinjibinta macadul qurduba ardada dafcadii sideed iyo tobanaad waxaa maanta farxad noo ah bandhigga iyo waxyaabihii ka baxay iyo ardada muuqooda iyo qaabkooda iyo maaragtay farxadda guud ee magaalada ka jirta waa wax runtii aad shucuurteenna u kiciyey waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa jiilalka dambena inay sidaas ay noqon doonaan waxaan kaloon u mahad celinaa runtii ardayda aad u dulqaadatay inay wax bartaan diintooda maaragtay ay bartaan meeshaan mawaayo ee wax badan ayaa ku qoran oo kitaabada ay soo mareen ah ilmahan waxaa weeye tafsiiray soo mareen wa culuumuhu axaadiiday soo mareen fiqhiyay soo mareen wax aad maaddo aysan waxa ay soo marin waa yar tahay runtii waxaa hadda igu soo kordho oo aan hadda fahmay xagga caafimaadka sixaduna waa ku jirtaa caafimaadka ilmahan hadda qalin jabshay oo ardadaa oo la ardadu hadduu ardagu uu ka qalin jabshow jaamacad ka baxo waxaa weeye macallin weeye marka macallimiinaa la dhihi karaa hadda ardanimadii maanta waa loo soo xiray soo ma ah maanta laga bilaabo waxaa tihiin macallimiin saas ula socda inaad dad waxbartaana idiin soo baxday adinka waxbarashadiinnii wixii aad kororsanaysaan waa si gooniya laakiin inaad waxbartaan dad ayaa maanta idiin bilaabanaysa ninka hadda ka hor intuu oo maaragtay macadka ku jiray oo wax soo baray dad wax soo bari jirana ha sii kordhiyo laakiin waxaan kula dardaarmaa inaad cilmigiinnii sidiinna aad u haysaan oo aadan la mid noqonnina qof aan wax oqoonin aanad mee- meel la tegina waxaa weeye haddaad adoo wax yaqaanno aad iska saartid oqoontaadii aad minta meel dhigatid dadku sow yeela aad wax ka yeesho aan wax oqoonin dhibaatay leedahay marka waxaan kula dardaarmaa sidaas waxaan kaloon aad runtii aan ugu faraxsanahay een, ardadan aad u jeedaan oo meesha macadka qalin jebinaysa iyo kuwa dhiganaya iyo kuwa u diyaar ah oo aan weli gaarin oo hadda ilmihii ayagoo shan lix aa waalidiinta sugi la'yihiin runtii waalidiinta waxaan aad runtii inay hadda maantay macadkan qurduba inay wax ka bartaan waalidiinta jecel dadka waa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal qof kasta canugeeda maantay hadda waxaan u malaynaa awal waxaa islahadeen maaragta dadku haddii ay macadka qurduba maanta galabta waxaa waaye ja- isja- jeclaysiin iyo wanaag iyo qofkii ka qalin jebiya marxaladda uu ka taagan yahay iyo meesha majliska uu uu joogo ayaa maaragta dadka aad ay hadar ugu sii farxayaan marka waxaan leenaha ilaahay cadowga ha jebiyo gaalada alla ha jebiyo soo duushay waa idinku hambalyaynaynaa waa idku tahniyeynaa waxbarashada waalid baa xaq u leh in loo abaal in maaragta loo mahad celiyo ardadaa mahadcelin leh boqolkiiba boqol waxaa mudan mahadcelinta alla ka sokow macallimiinta juhdigaan bixisay oo dadkaan soo saartay waa u mahadcelinaynaa runtii waxaan rabnaa marka inaysan isku mid naqan waxbarashada cilmiga qofka leh iyo qofkaan cilmiga lahayn in uu la kala saaro aad ogaataan intaasaan kula dardaarmaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa goobta abaalmarino kala duwan lagu siiyey ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaankii laga qaaday dufcaddii siddeedii tobnaad ee macadka qurduba iyadoona dhammaan ardayda la guddoonsiiyey shahaadooyinkii ay xaqa u lahaayeen ardayga ugu horeeyo ee kaalinta koobaad galay oon guddoonsiinayna shahaadadiisa iyo abaalmarintiisa waa ardayadda lagu magacaabo xaliimo cali abshir taa oo gashay kaalinta koobaad ee ardayda qalin jabinayo waxaa abaalmarin ahaan insha allahu tacaala macadku u siinaya ugu talagalay lacag dhan boqol iyo konton doolar xaliimo cali abshir ha soo istaagto si ay u qaadato shahaado sharafteeda ardayga labaad ama qofka labaad ee ku jira kaalinta labaad ardayda qalin jabinayo waa almutakharij yaxye macalin cabdikariim axmed kaa oo galay martabada labaad macadku wuxuu guddoonsiinaya shahaadadiisa iyo abaalmarin lacageed oo dhan boqol doolar kaalinta saddexaad ee ardayda qalin jabinayo waxaa galay ardayga lagu magacaabo cabdiraxmaan macalin cumar maxamed cabdulle oo galay kaalinta saddexaad ee fasalka qalin jabinayo macadku wuxuu guddoonsiinayaa shahaadadiisa iyo abaalmarin lacageed oo dhan siddeetan doolar
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka qodobo xiise badanna ayaad soo dhagaysateen markan iyo jubbada hoose maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa olole la dagaalanka jahliga ah ka bilaabay deegaano ka tirsan wilaayadaasi iyadoona ku dhowaad boqol ruux oo isugu jira rag iyo dumar la barayo qoraalka iyo akhriska loo qabtay dowlad soconaysa muddo lix bilood ah haddaba arrimahaasi waxaa warbixintan inooga diyaariyey bashiir muxuyidiin abu ayman إناي ألف وسدوي نانون كرو ألف لغريب أنزلناه أن ألف كرو نون لغريب waxbarashadu waa shay qaali ah oo ka tarajumaysa ummad weliba mansiladeeda tii xil iska saartana ay ku liibaanto middii dayacdana ay ku hogto sidaa darteed diinta islaamka waxay muhiimad gaara siisay waxbarashada ruuxii waxbartaana waxay ka darajo saraysiisay kan aan waxba baran maadaama darajadaasay diinteenna ka joogto tacliinta waxay maamulada islaamigaha ee hagaha iyo hoggaanka ka dhigtay shareecada islaamka horaan iyo haddaba xil gaara iska saareen sidii loola dagaalami lahaa jahliga ummaddana loogu saari lahaa iftiinka cilmiga غبار الجهل قد نفضوا وفي درب المنى نهضوا وفكرة عجزهم رفضوا فكانوا في صروح مكين فوارث للعلا ساروا لنيل مناهم اختاروا بقرآن الهدى صاروا أناس العلم sidaa darteed maamulada wilaayaadka islaamigaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka hirgelisay wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxay u istaageen sidii wax loo bari lahaa ummadda soomaaliyeed makaatiibta hoggaanka u haya howlahaasina waa makaatiibta tarbiyada iyo tacliinta iyo midka dacwada إناي ألف وسدوي نانون كرو ألف لغريب أنزلناه أن ألف كرو نون لغريب زلناه زلزال كرو لام لغريب ناه نانون كرو ألف لغريب هلا قد في ليلة القدر في فالوس دويا لغريب ليلتي ليلة مكرو dhawey yaa lagu reeb latila laamla kor dhawey itaalus dhawey
halkani waa degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waa madaariis iyo maraakiis ay wax ku bartaan dadka waaweyn oo rag iyo dumar isugu jira si gaara akhriska iyo qoraalka oo ah tiirka koowaad ee waxbarashada iyo halka uu bani aadamku ka ambaqaado tacliinta si kor loogu qaado nisbada bulshada ee wax qori kara waxna akhrin karta wuxuu maktabka dacwada uu qaaday ololo xoogan oo lagula dagaalamayo umminimada ololahaas oo socday muddo lix bil ayaa waxaa allaha fadligii lagu guulaystay in lagu soo saaro ku dhowaad boqol ruux oo wax qori kara waxna akhrin kara marka aad u kuurgasho xaaladaha waxbarasho ee ka jirta kamsuuma waxaa kuu soo baxaya dadaalka mira dhalka ah ee uu bixinayo maktabka dacwada waxaa magaaladan ka furan madaariis aad u fara badan oo ay wax ku bartaan boqolaal rag iyo dumar ah intii aan ku guda jirnay diyaarinta warbixintan madaarista ay wax ku bartaan dumarka ee aan booqanay waxaa ka mid ah maraakiista umulmu'miniin caaisha radiallaahu canha iyo markaska sumaya maalmaha sabti ilaa iyo arbaco laga soo bilaabo laba iyo tobanka saac ee subaxnimo ilaa qoraxda ay ka dhacdo waxaa maraakiista isku bedbedela dumarka qaybahooda kala duwan iyadoona ay heegan u yihiin ducaad ka tirsan maktabka dacwada ee ka howlgala degmadaasi dhowaan waxaan la kulannay qaar ka mid ah dumarkii wax la baray muddadii lixdii bil ee u dambeysay kuwaas oo soo bandhigay qayb ka mid ah juhdigii la geliyey anugu uun ana gabdhah wilaayada jubbada hoose degmada kamsuuma magacii farxiyo mukhtaar cumar muuse bismillah maga ilaahay ka bilaaban araxmaan alihii naariis guud nahareysidii araxiim alihii midgaar nahareysidii alam tara ma ogtahay kayfa sidii facala yeel rabuka rabbigaaga biasxaabi lfiil asxaabtii madoodid alam najcal wuxuu lagu yeelay kaydahum tabartooda fii tadliilin mid dhuntay wa arsala wuxuu loo soo diray calayhim dushooda tayran shimbiro baabiilan qoxqox tarmiihim waxay tuurayeen shimbirahaas bixijaratin dhagax min sajii naarsijii lagu soo qaaday fajaclahum waxaa laga yeelay kacsifin bal mackulin locdag qul ahingaada barane qul acuudu qul qaaf laa gode laan laga reb acuudu aa alif korey uudu cuuceen laa gode waa laga reb dugdee laa gode birabbi bibaaloos dhawey rabbi raaraalo korey bibaaloos dhawey alnaasi al alif korey laan laga reb naasi naanuun la korey alif koreb naasi sisiin loos dhawey intoon mayka baraday lix bilood ka baraday magacey waa xamdi xasan alxamdulilaah qur-aanka waxaan ka soo bilaabnay alifkaa noogala bilaabay haddana waxaan marahaynaa wanaasicaad ilaah baa ku mahadsan macalimiintay waxna bareen kheyr alla hagsiiyo dadaalkaasuu maktabka dacwada ku bixinayo dumarka muslimaadka waxaa dhanka kale barbar socda mid kale oo isagana lagu kobcinayo aqoonta ragga ku dhaqan degmada kamsuuma kuwaasoo iyagana loo furay madaariis ay ka mid yihiin fatxuraxmaan al nuur iyo madarasada alhudaa waa kuwan iyaga oo si gaara ula hadlay andalus soona gudbinaya fariimo kala duwan anigoo magacayga ah cabdinuur cumar shiidaad waxaan ku noolahay kamsuuma waxbarashadaydana waxay maraysaa hadda alxamdu alshukru ilaah baan ku mahadanayaa waxaan ku bilaabay anigoon waxba garanaynin oo xoolasin u raacaya aan imaaday hadda waxaan marayaa laa qusuma biyoomialqiyaamadan hadda marayaa walaalow haddiis ilaahay ka ralla noqdo dadka walaalaha dhammaan mujaahidiinta dhan aan u ducaynaynaa kor allaha ka dhigo waxaan leeyahay kamsuuma haddaa indhahay daboolneed hadd indhaha waan feedinay anigana xuseen maxamed cali juma waaye waxaan marayaa qur'aanka waleyli ayaan marayaa anigoo kusoo bilaabay alifka da'dayna ay tahay afartan iyo toddoba sano ayaan jiraa insha allahu tacaala waxba haddaa ma ogeen haddii qur'aanka qadadii oonan fahamsinaay maxad ilaaha iskale ka soka ee waxaan u ducaynaynaa walaayada aynu soo kubcisay intaanu soo gaarsiisay macalimiintii oo ay juhdigan naga bixiyeen ayaanu ducaynaynaa insha allahu tacaalaa waxbaynu fahamsiiyeen walaalahayna anoo eh haaruun cabdulaahi abuukar da'dii eta konton iyo toddoba sana jir dugsiga may sakabiiri madarasadan bishii soonfur iyo sakabiiri haddana may marooye lam yakun iyo marooye intaas walse baradaay macalimiinta ilaahay ciza allah ka siiyo walni bareena alxamdulilah sifay walan barani كان منزلهم وللقرآن مرجعهم ومفتاح العلا معهم بعزم فيه ليس tani waa qayb ka mid ah dadaalada waxbarasho ay uu bixinayo maktabka dacwada si loo helo ummad allaheeda ku caabuda aqoon gaartana asaageeda maadaama waxbarashadu ay tahay tiirka ay ku taanaadaan ummadaha kuna dulloobaan ka tegideeda بعزم فيه ليس يلي غبار الجهل قد نفضوا وفي درب المنى نهضوا وفكرة عجزهم رفضوا فكانوا في صروح مكين
guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo aad si toosa uga dhegaysanayseen xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladda internetkaba caawa waa naga intaas intii uu barnaamijka soo socday waxaad ku dhegaysateen qodobo muhiim ah allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahadcelinaynaa suurtagelinta barnaamijkan quruxda badan inta aan barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh جان الحب في المولى جدد ما معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا